waxaasoo dhan waxaan ku sixi doonaa qaabka degmooyinka qof walba oo dhibaateysan wuxuu ka tirsan yahay degmo iyo waax hadduu arko wax qalada oo lagu sameynayo macaawinada ama wixii loogu talagalay dacwada ha geeyo waaxda ama tabeelaha ama guddoomiyaha ugu dhow xalin saxa uu heli doonaa hadduu heli waayo markaas annagana soo gaarsiiyo annaga waxaan isku dayayna haddaan maamul gobolka banaadir nahay inaan idiin sahalno qof alla qofkii isku daya inuu dadkan wax u qabto qaabku wax ugu qaban lahaa qaabka ugu fudud oo uusan culaysna u marin dhib badanna u marin dadkii ugu mudnaana uu gaarsiiyo wixii loogu talagalay shaqadeenna ugu weyn waa taas inay dadku helaan serviskay u baahnaayeen qof alla qofkii diyaar u ah waxaan ku soo dhoweynaynaa inuu gacmo furan uu diyaar u yahay ayna la shaqayn doonaan guddoomiyeyaal aan ku kalsoonnahay ilaa waaxo ilaa tabeelayaal oo aan ognahay inay dadka gaarsiin doonaan wixii loogu talagalay